faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado bulsamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakarnaan raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoodna maqlaysaan ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon dhaqdhaqaaq ciidan oo ka socda gobolka shabeellada hoose shir caalami ah waa shirka caalamiga iskaashiga soomaaliya oo maanta ka furmaya magaalada muqdisho maraykanka ah oo duqayn kaga jawaabay weerarkii balliddoogleh galmudug oo yeelanaysa laba guddi doorasho iyo khilaaf cusub oo dirba soo bilowday akhbaaraadka dibaddana warka subax dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan dowladda uganda oo dalkeeda ka mamnuucday koofiyad uu xirto hogaamiyaha mucaaradka waddankaasi intaas waa qaar ka mida qodobada ugu door karo warka subax ee raadiyaha cadaado dhegeystayaal goorna u diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha tobnaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaasoo fidsan dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa lagu soo warramayaa inay ka socdaan gobolka shabeellada hoose ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaana kuwa sida gaarka u tababaran ee danab ayaa saaka waxay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose halkaas oo shalay dagaalo ay ka dhaceen deegaanada ay dhaqdhaqaaqyada ciidan ka socdaan ayaa waxaa ka mid a tuulooyin hoos taga degmada wallaweyn aagaarka saldhigga ciidamada balledoogle ee shalayta shalay waa shalayta la weerar iyo deegaanka bariire aw dhiigle oo halkaas oo shalay gelinka dambe ay dagaala ka dhaceen saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa waxay sheegeen inay wadaan howlgal kale oo ay ku doonayaan inay shabaab uga saaraan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose islamarkaana ay baadigoob ku hayaan xubno ka tirsan al-shabaab ee saldhigga ciidamada soo weeraray ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgallo kala duwan sanadkan ka sameeyey deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxayna kula wareegeen degmada awdhigle iyo deegaanka sabiibe waa sabiib iyo caanoole halkaas oo ay horey ugu sugnaayeen xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay duqeyn kaga jawaabtay weerarkii al-shabaab ay shalay ku qaadeen saldhigga balledoogle ciidamada maraykanka waa taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa ka hadlay weerar weerarkii qaraxyada ku bilowday ee al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada maraykanka iyo kuwa dowladda ee beledoogle ee gobolka shabeellada hoose qoraal ka soo baxay africom ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maraykanka ay jawaab culus ka bixiyeen weerarkaasi kaga yimid dhinaca al-shabaab islamarkaana ay fuliyeen laba duqeyn oo dhanka cirka oo ay ku burburiyeen laba gaari oo ay lahaayeen al-shabaab sidoo kale maraykanka waxa uu sheegay in duqeyntaasi ay ku dileen toban xubnood oo ka tirsan al-shabaab hase yeeshee aysan faahfaahin intaasi dheerkas aysan ka bixin taliyaha ciidamada maraykanka ee howlgalka u qaabilsan qaaradda afrika william ayaa sheegay weerarka ay soo qaadeen shabaab uu fashilmay ay haddana ay hadde waa halkaa dhegeystayaal ku celiyo taliyaha ciidamada maraykanka ee howlgalka u qaabilsan qaaradda afrika william ayaa sheegay weerarka ay soo qaadeen shabaab uu fashilmay caddaynna ay ugu tahay halista ay shabaab ku hayaan maraykanka iyo saaxiibadooda balse taasi aysan hakin doonin dagaalka ay kula jiraan waxaa loogu yeero argixisada siduu hadalka u dhigay ugu dambeyn qoraalka africom ayaa lagu sheegay in dad rayid ah aysan khasaare ka soo gaarin duqeynta iyo weerarkii al-shabaab ee balidoogle al-shabaab ayaa dhankooda war ay soo saareen waxay ku sheegeen in weerarkaasi ay ku dileen in ka badan boqol askari halka saraakiisha ciidamada dowladda dhankooda ay sheegeen inay dileen dhammaan xubnihii weerarka soo qaaday ee al-shabaab halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan dhegeystayaal waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad nagala socotaan gudoomiyaha aqalka sare ayaa ku baaqay in la xoojiyo xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo dowladda waddankaasi shiinaha gudoomiyaha aqalka sare oo khudbad ka jeedinaya munaasabad lagu xusiyo toddobaatan sano guuradii ka soo wareegtay xorriyadda dalka jina oo maanta oo maalmada shalaad lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi waxa uu sheegay in soomaaliya iyo shiinaha uu ka dhexeeyo xiriir weyn oo keenay in dowladda shiinaha ay taageerto soomaaliya wuxuu sidoo kale sheegay in dowladda shiinaha ay soomaaliya ka fulisay mashaariic waaweyn oo ay ka mid yihiin waddooyinka isku xira soomaaliya xilli xilliyadii hore gudoomiyaha ayaa xuseen ay muhiim tahay in dib loo soo celiyo xiriirkii weynaa ee ka dhexeeyay shiinahaas iyo sidoo kale dowladda soomaaliya si loo maalgeliyo kaabayaasha dhaqaalaha waddanka soomaaliya sida uu hadalka u dhigay soomaaliya iyo jina waxaa ka dhexeeyey xiriir aad iyo aad muhiim u ah mashaariicday inoo sameeyeen baan qaar wax ka sheegaya waxaa ka mid a tiyaatarka hosbitaalka banaadir stadiumka weyn ee muqdisho jidka isku xidha waqooyi iyo koonfur soomaaliya biyo xidheenkii ama mashruucii loola jiray faanoole waxa intaasi ma aha intaasi ma aha wax la sheego oo keliya waxa weeye dalkaasi wuxuu inoo qabtay ama kolkuu leeyahay waxbaan qabanayaa wax muuqda oo raad reebaya
kaasi waxau ahaa gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo isagu ka hadlayay arrimahaasi weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxee raadiyaha cadaado galmudug ayaa mar kale waxaa ay wajahaysaa khilaaf cusub iyadoo madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf uu sheegay inuu ka noqdo heshiiskii uu la galay dowladda federaalk soomaaliya maamulka galmudug ayaa wajahaya khilaaf cusub kadib markii madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf uu si rasmiya uga laabtay tallaabadii uu u wakiishay dowladda waa ugu wakiishay howlaha galmudug wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya khilaaf cusub ayaa ka dhashay hanaanka awood qeybsiga beelaha maamulka galmudug magacaabista guddiga doorashooyinka galmudug iyo soo xulista xildhibaanada maamulka galmudug madaxtooyada soomaaliya ayaa la sheegay in faragelin kaga timid hanaanka soo xulista odayaasha dhaqanka maamulka galmudug iyo ku dhawaaqista guddiga doorashooyinka maamulka galmudug sida ay ila xoogaala warbaahinta u xaqiijiyeen dowladda soomaaliya ayaa diyaarinaysa guddiga doorashada maamulka galmudug waxaana sidoo kale madaxweynaha galmudug dhankiisa diyaarinaya guddi doorasho ka kooban labiyo toban qofa dowladda ayaa ku dhawaaqaysa guddiga doorashada halka sidoo kale madaxweyne xaaf uu ku dhawaaqi doono guddiga doorashada maamulka galmudug madaxweyne xaaf ayaa taageero ka helaya inta badan beelaha degan galmudug waxaana laga yaabaa guddiga doorashooyinka galmudug ee dhanka xaaf inay ka soo muuqdaan xubno awood siyaasadeed ku leh maamulka galmudug galmudug ayaa qarka u saaran inay yeelato laba guddi doorasho oo iska soo horjeeda waxaana dhammaan fashil fashilmay dadaalo lagu xalinayay khilaafka cusub ee madaxweynaha xaaf iyo dowladda dhexe ee soomaaliya weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxee raadiyaha cadaado imikana akhbaaraadka dibadda dowladda waddankaasi uganda ayaa dadkeeda ka mamnuucday koof inay xirtaan koofiyad hogaamiyaha mucaaradka caanu ku yahay dowladda uganda ayaa ku dhawaaqday in koofiyadda gaduudan ay tahay labis rasmiya ee militariga dadka xirtana ay xabsiga tegi doonaan tallaabadan ayaa ah mid lagu mamnuucayay labis ay bilaabeen hogaamiyaasha xisbiga mucaaradka bobi wini iyo taageerayaashiisa bobi oo ah fanaan siyaasi isu bedelay ayaa ku dhawaaqay in doorashada kula tartamaya madaxweyne yuweri museveni sanadka wuxuuna xirtay koofiyad gaduudan oo lagu dhajiyey saxiixiisa mucaaradku waxay koofiyadda gaduudan ka dhigteen calaamad iska caabina si kastaba koofiyadda waa waxaa caadi ahaan xirta qaar ka mid a ciidamada waxaana dowladda ay sheegtay in xabsi daa'in lagu xukumi doono ciddii lagu arko iyadoo ku labisan koofiyaddaasi gaduudan warkii subax waad kala socoteen raadiyaha cadaada siddeetan iyo siddeed dhibic shan dhegeystayaal waa naga inta warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
saaxiibkay hanadow muujidahan hawada galay hugunka iyo codkiiyo hannaankay u shaqeeyaan kama helin naftayda oo mid la hubo hadeertaan layskuna hadlayn karo halkeen ugu hagaagaa
hodanay walaalay adigaan hameenkiiyo harka kale aqoonine hoyda aad ku nooshahay hareertiisa kama fogo waa hotel agtaada habsan male shaqaaluhu ilaa hiirta waa beri iyo jeer hamiin dumo heegan heegan weeye joogtaa hamigoodu waa guul hadafkiiyo halbeeguna waa hubaal xaqiiqaa haybteeda gaarka ah haddaan kugu hagaajana siddeetan iyo siddeed dhibic shan mega artis rediyo cadaado habusocodka nabadiyo haasaawo loo bogay himilay ku caan tahay reediyow cadaado afka hooyadeen iyo hobalada wadaniga ah hiddahay ku caan tahay rediyo cadaado rediyo cadaado waa idaacad dhexdhexaad ah oo aan dhanna u xaglanaynin waxayna mar kasta hawada idiin soo marinaysaa warar iyo barnaamijyo ku salaysan xaqiiqda haddaba dhegaysa si aad u hesho xog dheeraada ka dhiga saaxiibkaaga kuugu dhow rediyo cadaado waxay faahfaahin intaa dheer kala xari furashan afartan iyo lix siddeetan iyo sideed soddon iyo labo ama fura sideed lixdan konton iyo kow toddobaatan iyo kow ama laynka idaacadda oo ah lixdan iyo sideed sagaashan iyo shan konton iyo toddobo haddaba ballanteenu waa rediyo cadaado hoyga wararka sugan